barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee efemiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeenna v o a somaly com
dubar wanaagsan dhegaystayaal waa maalin talaadaha toddobiiyo labaatanka bisha nofembar sannadka laba kun siddeed iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada waxaa maanta idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mida warbixin aanu idinkaga hayna habka ay dhallinyarada geeleyda ah caanaha uga lisaan geela
qaabkaan u lulisana waa qaabka raab geel loo lisi jiray waa la hanaydsan yahay laba nin baa labada dhinac kaga jirta ee macnaha waad aragtaan baan malaynayaa sida loo lisayo ee caanuhu uga dhiiqayaan uga socdaan geela candhahiisay ku kala adag yihiin dadkuwa macnaha qaabka dee uu liso uu kala lisi og yahay waxaad sidoo kale maqli doontaan qaar ka mid a gabdhaha ka qalinjibiyey jaamacadaha boodhamo oo ka cabanaya shaqolo'aan
dhegaystayaal waxaa kaloona idiin haynaa dhinacii heesaha
jamashadu badhaadhiyo waxay tahay janno kale
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka
wararka ka imanaya magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle ayaa sheegaya in maareeyaha garoonka diyaaradaha magaalada jowhar uu xalay toogasho ku dilay xaaskiisa oo uur leh kadib markii ay murmeen sida v o eda ay u sheegeen qaar ka tirsan dad derisla ahaa haweeneyda la dilay oo soddon iyo laba jir ahayd ayaa lagu magacaabi jiray jamiilo sheekh cali dilka marxuumadda ayaa loo adeegsaday bistoolad ciidamada amniga ay lahaa bastoolad ciidamada amniga ayaa islamarkiiba gacanta ku dhigay eedeysanahan oo lagu magacaabo cali dheere islamarkaana waxaa loo xiray dilkaasi dilka naxdintale ayaa kusoo beegmaya xilli shalay xafiiska qaramada midoobey u qaabilsan dembiyada iyo maandooriyaha ay soo saartay warbixin sheegaysa in maalin walba caalamka lagu dilo ilaa iyo boqol soddon iyo toddoba haween ah kuwaasoo dilkoodana ay ka dambeeyaan xubno ka mida qoysaskooda
ruushka ayaa maanta sheegay in go-aanka ukrain ay kusoo rogayso xukun militari ay hogaamin karto inay sii kacdo xiisadda colaadeed ee bariga dalka ukrain ka oogan talabada ukrain ay kusoo rogayso xukunka militari ayaa timid kadib markii ciidamada ruushku ay badda madow ku qabsadeen saddex markab oo ukrain ay leedahay baarlamaanka dalka ukrain ayaa isniintii ansixiyey xukunka militari oo ka dhaqangelaya toban ka mid ah toddobiyo labaatanka gobol ee dalkaasi laga bilaabo maalinta arbacada ah madaxweynaha dalka ukrain petro ayaa sheegay in xukunka militari uu gacan ka geysan doono in la xoojiyo awoodda difaaca ukrain xilli ay sii kordhayso waxa uu ugu yeeray gardarada iyo ficilada dagaalka qabow ee ruushku ay wadaan waxa uu intaasi ku daray in ukrain ay sii wadi doonto inay u hoggaansanto waajibaadka caalamiga ah ee saaran xukunka militari ayaa socon doona muddo soddon maalmood ah
dohor wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan caanaha geela ayaa lagu tilmaamaa mid ka mida kuwa ugu caansan uguna nacfiga badan xoolaha la dhaqdo hase yeeshee lisidda iyo soo saarista caanaha geela ayay dadka xoolo dhaqatada ah ku sheegaan in ay ka dhib badan tahay lisidda xoolaha kale wariyaha v o eeda magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaa la kulmay dhallinyaro geelley ah oo xilligaasi ku guda jiray lisidda geela ugu horeyna wuxuu weydiiyey qaabka ay u lisaan haatan waxaan la joognaa geel la lisayo bal ka waran qaabkaad u lisaysaan iyo adiga nin
qaabkaan u lisana waa qaabka raab geel loo lisi jiray waa la hanaydsan yahay laba nin baa labada dhinac kaga jirta ee macnaha waad aragtaan baan malaynayaa sida loo lisayo ee caanuhu uga dhiiqayaan uga socdaan
marka la lisaya dee qaar bay dadka dhib ku noqotaa ku kala adeeg yihiin naasahoo kale haa geela candhahiisay ku kala adag yihiin dadku kuwa macnaha qaabka dee u liso uu kala lisi og yahay macgeelna waa kala candha adag yahay
Een, waxaan joognaa haatan meel geel lagu lisayo een, xirfadda geellisida dhallinyarada geeljiruhu si weyn bay ugu kala duwan yihiin qaarra een, si fiican bay u yaqaanaan Een, marka la lisayo qofku waa inuu si fiican u lis yaqaanaa oo uu kari yaqaanaa dhallinyaradana hadda waxay lisayaan hasha la yidhahda roog laba dhallinyaro ayay ku lisayaan bal ka waran hashan aad hadda lisaysaan iyo
raaga hashatan haa roog baa layahaa waa hal candha adag ninka laakiin geel yaqaan waa lisi karaa waxaa ka mid a nin xoog la caanaha ka saara
een, xilliga aad baratay haatan wax weyna ma u dhexeyn haa waagii hore aan aqoonta u lahayn badanaba caanaha kama aan saari jirin hadda laakiin waa la qabsaday caanaha waa ka saara candhadeed dambeedka iyo horaadka waa- waa kala lisidu cayinka waa dambeedka horaadka waa adag- lisidiisa waa adag dhegaystayaal waxaan joognaa een, eh, meel eh, niman dhallinyaro ah oo eh, geelu ay si weyn ugu lisayaan waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye lisida iyo sida loo liso hashan magaceed magaceed ya Een, hashan waxaa la yidhahdaa heego laba dhallinyaraa baa haata lisaya way ka duwan tahay halihii hore ee la lisayey lug baa laga xidhay Een, bal sababta lugta looga xidhay baan waxaan weydiin doonaa een, nimanka dhallinyarada ee lisaya Een, qaab ka duwan sida hore ayaa loo lisaya oo lug ayaa xadhig lagaga xidhay saddex lugood keliya ayay ku taagan tahay nirigtina waa laga saaray Een, haatan wataa la lisaya hashani lug bay ka xidhan tahay bal sababta lugta uga xidhan tahay hashan aad lisaysaan bal dhegaystayaasha ku dhegaysanaya
tood weeye waxaa la yidhahdaa toojo Een, toojo waa nin la maale tabaheeda ii sheeg waata maaha oo soomaalidu ku mahmaahdo marka qaabkaasaa la barado saasaa jeeniga loogu laabaa marka la lisayo haddii kale aan ka maalmeysid way kaa cararaysaa marka hadda waxaan aragnaa dee lug baa ka xidhan hal lugo horena way ku taagan tahay qofka arkaa muxuu u qaadan lahaa qofka yaqaanaa ee macnaha ee geela yaqaanaa wuu garan karaa laakiin si dadku si kale u qaadan karaa in la ragaadinayo ee waxa kan la yidhaahdo in wax kale laga baarayo ayaa loo qaadan karaa siyaaro badan baa loo qaadan karaa qof yaqaana mooyaane marka ma in lugta laga xidho oo nirigta laga saaro way noqonaysaa
haado haddaan dhirta laga saarin oo lugtaa laga xidhin waxa weeyaan waa ku laadaysaa waa kaa cararaysaa sidaas oo kale haddeertaa inoo laaday ay u boodibay kaaga cararaysaa marka saa haddaan loo xidhin la maali maayo haa wuu jiraado waxaa kan la yidhahdo raggu isku sigala uma liso ninba siba u lisaa waxaa kan la yidhaahdo nin hasha ugu caanaha badan saddex daqiiqo wax ka yar buu- laba daqiiqo ku jiraa laba daqiiqo Een, ilaa maanta wuu iska hoos taagan yahay xubin baa naas ku leeyahaado waxa weeyaan xubintaasaa dee laga maalaa dadkuna ma wada yaqaanay qofka siba u lisaa Waa lagu qaada.
Xubi- xubinta laga maalaawatee marka la lisayo oo kale waxaa lagu garanayaa ninku wuxuu ku gartaa gacantuu ku gartaa xubinta macnaha een, caanuhu ka lismayaan waxan waa xubin naaska layskama yaanada layskama qabsado xubin baa laga lisaa marka markaad saa u qabato hasha naaskeeda marka u horreysa yaa waxaa kuu soo baxaysa xubintii waxaad ku garanaysaa gacanta sidoo kale geela qaarkii markuu dhalo nirgaha ayuu diidaa hashana haatan aan dul taagannahay nooga waran hashan iyo waxyaabaha afka looga xidhay iyo magaceeda ujeeddada loo xidhay bal nooga waran way hal dhalaysay ahayd markii ilmihii laga soo saaray bay diiday geela laba arrimood baa loola macaamilaa markuu dhasha diido marna ilmaha lagu farru xidhaayo ilmaha intii farruurta la xidhaa ilmaha lagu dul xidhaa marna markii lagala quustana tolan baa la saaraa hadda marxaladdii koowaad bay maraysaa farruurta ka xidhan tahay waa la tijaabinaya ilaa afar saacadood hadhow markay diido waxaa la saari doonaa tolan baa la yidhaahdo oo geela lagu tolo oo ilmaha lagu gurito marka tolanku xanuujiyo isbedel buu sameeya wuxuu kasoo noqdaa xaaladda ku jiray wuxuuna kasoo noqdaa xaalad caadi ah inuu ogolaado ilmaha ilmihiisa nuugsado xaaladdii laga rabay kusoo noqdo dhalinyaro fara badan baa ka warraysana sida geela loo liso ma kuu kala xisaabsan yihiin ragga geela kari yaqaana een, qaabka aad ugu kala dirto een, siday u kala lisi og yihiin siday u kari yaqaaniin oo kale geeljiraha ah ee geela la jooga qaabka hadhugaalka loo qaado qaabka geela caanaha looga saaro een, qayb baa daalaysa markaba geela caanaha badan ku yaaliin ragna waxa weeye way si talantaali boqol halaad u lisi karaan marka way kala fiican yihiin ninba waxba ku- ragba nin walba wuxuu ku fiican yahay baan u dirnaa halkiisa waxay lisaan laba hadhub markuu ku socdo toddobaatan halaad labadii har- hadhubkiiba soddon iyo shan halaad buu lisi karaa halkiisa
warbixintaasina waryaha v o e da laascaanood cabdikariin olol ayaa noo soo diray
qaar ka mid ah gabdhaha waxbartay gaar ahaan kuwa ka qalanjibiyey jaamacadda camuud ee magaalada boorama ayaa sheegay in caqabadda ugu weyn ay haysato ay tahay sidii ay u heli lahaayeen shaqooyin warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada boorama nooga soo diray waryaheena haashim sheekh cumar good waxaa jira waxyaabo badan oo aanay filayn gabdhaha waxbartay oo ay la kulmaan marka ay ka qalanjabiyaan waxbarashadooda heer jaamacadeed oo waddanka gudihiisa ah amuurtaas oo ah sidii ay shaqo ugu heli lahaayeen aqoonta ay soo barteen taasoo muddo badan waalidkoodu la soo dadaalayay inay gabdhahooda waxbaraan asma siciid yuusuf waa gabadh da'yar oo dhammaysatay waxbarashada heer jaamacadeed waxay aaminsan tahay in rajadii wanaagsanayd ee ay qabtay xilligii ay waxbaranaysay mid ka duwan ay la kulmaan gabdhaha waxbartay sida iyaga oo shaqo aan ku helin cilmigii ay soo barteen walaal magacayga waa asma siciid yuusuf waxaana dhalinyarada ku nool magaalada boorama jaamacadda waxaan ka baxay business administration sanadkan jaamacadda eelo shaqo marka la idhaahdo horta runtii intaynu waxbarashada kusoo jirnay barsaska waxbarasho xun baynu soo waran jirnay nolol tan ka gedisan yacnii qofku markuu barsaska waxbarasho kusoo jiro sidii dabcan waxbarashadiis ku daba taale dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare jaamacad loo soo gelaya uma qofku u rajaynaya in wuxuun yani shaqadan halkaa kasii geli doonto laakiin nololtaa ka gedisan oo tawaaqic waaqica ah waxaa loo imanayaa marka lasoo galo marka qofku jaamacad dhameeyo waa barsiska koobaad ay ka bilaabanso nolosha iyo yani inaad yaqiinsatay inaad wax soo barato tahay qof wax raadinaya so shaqooyinka dabcan intaynu waxbarashada ku jirnay waanu raadinayna stilna waxaanu nahay dadka raadinaya dowladda somalilan ayaa dhowaan soo saartay mashruuc dhallinyarada ka qalinjabisay jaamacadaha waddanka gudihiisa ay ugu samaynayso shaqo abuur oo ay ugu magac dartay shaqo qaran arrintaas fikirkay ka aaminsan tahay asma siciid waa wax fiican marka dhinac laga eego oo waxay ka mid tahay wejiyadii ugu horeeyey shaqaa ama fursadaha aanu la kulano marka laga tago kuwii aanu anagu soo raadsan jirnay fursadaha iyagu iskeena bay ka mid tahay wuu jiraa shaqo qaran runtii cid walba dhalinyarada way gaadhay waan waan ku jirnay barsaskiisa aldoo iska yar adkaa barsaska loo maraya iyo una hayn sidii loo jilciyey iyo sidii loo fududeeyey haddana aduu alxamdulilah waxay qaadatay wiig inaanu barsaskii kasoo dhex baxno oonu kusoo bubuuxino laakiin alxamdulilah final waanu buuxinay ilaahay baa og sida loosoo kala baxaya iyo barsigu soo mari doono hadhow sidoo kale waxaa jira gabdho kale oo la wadaaga asma siciid fikirka ay qabtay ee ah in gabdhaha waxbartay caqabado badan la kulmaan haddii ay shaqo ku raadsanayaan wixii ay soo barteen magacaygu wax weeyaan asme maxamed jaamac waxaan ahay gabadh ku nool gobolka awdal gaar ahaan degmada boorama anigu waxaan ka qalinjabiyey jaamacadda camuud sanadkii labadii kun iyo afariyo tobankii waxaanan bartay kuliyadda business and public administration shaqo raadin waa sunnaha nolosha ayaan odhan karaa markuu qofku kasoo baxo jaamacadda waana hamiga galaya qofku wuxuu xusoo baranayay inuu dabcan shaqo helo anigu markaan shaqo raadinayay meel kasta oon ka tuhmayay inaan wax ka heli karo waan gujiyey caqabado badanna way runtii waynaga hor imaadeen isla xilligii aan shaqada raadinayayna maan helin laakiin alxamdulilah waxaan helay waqti badan markaan samray baan odhan karaa shaqadaas oo aan ka tegay imika oo waqti xaadirkana aanan haynin wax shaqaa waxaanan dib uu ka mid ahaa dadkan iminka shaqo qaran inay raba inay ka faa'idaystaan hadduu ilaahay nagu guuleynayo awlan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa hude aadam sharmaarke waxaan ka baxay camuud sanadii kii waxaana ka baxay kuliyadda business and public administration gaar ahaan project management walaahi shaqaraadintu aad bay noogu adag tahay jiro aan raadinoon meel kasta u galno haddana ma helno waxyaabahaan doonin even iyadoon meelo hoose ka bilow isleenahay ka bilaaba haddana ma helno daadiswaay baa nagu sabtay in istras iyo welwel nolosha iyo cadaadis naga soo saarmo su-aalo badan qofkiis weydiin karo oo maxay nolosha ka dhici karo markaa shaqala-aantu mid aada u baahsanba oo wadanka ka jirta weeyaan iminka waxa soo baxay wax shaqo qaran la idhaahdo dhalinyaradu maxay hidaanay abalaay garayso taasoo iyaduna aada imka u yara adkaatay oo markii timekii loo shantii cishee loogu talagalay ay lasoo buuxin waayay wiig lagu daray oo ku darsasho la sameeyo bacdin la dib kasoo buuxiya markaa shaqo ma hayno stilna waxaan nahay dhalinyarada wax ka baratay gobolka awdan ee cilmiga lagu tuhmo laakiin haba yaraatee cid shaqo naga caawisa ama tiraahda dhalinyartasaan u shaqaynaya ama waxaan ka caawinaya si u gaari lahaayeen shaqada ma hayno weli si kastaba ha ahaatee waxaa kordhaya tirada dhallinyarada wakhtiyadan dambe ka qalinjabisa jaamacadaha waddanka arrintaasi oo iskugu jirta wiilal iyo gabdho kuwaas oo aan helin fursado ay ku shaqo tegaan haashim sheekh cumar good v o e boorama
anu intaasi ku dhaafno warbixintaasi halkaad kala socotaana waa v o e washington markana heestii jowharad codka maxamed bike
kurabay kaajeesiyo mabaakayo ku joogsiye jamashadu badhaadhiyo waxay tahay jannoo kale oo ku jecel adoo jecel aniguna aniguna jaleecada gistadiga jirtaabay indhaxaygu jiriya iga dhaari jiifkana qof jalani maseexde aniguna aniguna jaleecada gistadiga jirtaabay indhaxaygu jiriya iga dhaari jiifkana qof jalani maseexde bajaadbajaadan bogga kuugu joojo jago waxaad kuu leedahay meelaan hortaa jire weli jaanta soo dhigin ubaxjaadbajaadan wada kuugu joojo jago waxaad kuu leedahay meelaan hortaa jire weli jaanta soo dhigin wadnaxaa wadnaxaa jalbeebtiyo sasisada codkaago qalbi kuu jaxaasmiyo niyad kuu jiljilicdaajaha gudhayaya
codka macaane bika iyo heestii jowharadaanu intaasi ku dhaafno markana ciyaarihii axmed cali sheekh oo stuudiyaha igu wehliyaa noo haya axmed haye
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aynu ku bilaabno koobka horyaalada qaaradda yurub ee uefa champions league ayaa caawa dib u bilaabmaya ayadoo kooxuhuna ay isku arki doonaan sida tan kooxda lyone ee dalka faransiiska ayaa martigelin doonta naadiga manchester city ee dalka ingiriiska naadiga roma ee talyaaniguna waxa ay garoonkeeda olombic stadium kula ciyaari doontaa kooxda real madrid kooxda ak atenis ee dalka griiga ayaa la kulmi doonta naadiga ayax ee dalka holland siske moscow oo ka dhisan ruushkana waxay la ciyaari doontaa kooxda victoria blazen bayer munik ayaa martigelin doonta kooxda bonfica halka hoffenheim ay garoonkeeda kula ciyaari doonta kooxda shakhtar duneski kooxda yuventus ayaa iyana magaalada turino ku martiqaadi doonta naadiga valencia ciyaarta kale ee xiisahalana waxay dhex mari doontaa kooxda manchester united oo garoonka oo traford kula ciyaari doonta kooxda young boys oo ka dhisan dalka switzerland dhinaca kale tababaraha kooxda manchester united jose morino ayaa u sheegay ciyaartooydiisa in ay guryahooda iska joogaan haddii aanay la qabsan karin cadaadiska garoonka old traford kooxda manchester united ayaa ciyaarta caawa waxay u baahan tahay inay badiso islamarkaana kooxda valencio ay ku guuldaraysato in ay garaacdo kooxda yuventus si ay ugu gudubto wareegga lix iyo tobnaad ee koobka horyaalada qaaradda yurub si kastaba kulankan ayaa imaanaya saddex maalmood kadib markii kooxda manchester united barbardhac eber iyo eber ah ay la gashay kooxda crystal bales ciyaar ka tirsan horyaalka premier leaga oo ka dhacday garoonka old traford barbardhacaasi oo ka dhiga kooxda united in iminka afar iyo toban dhibcood ay ka dambayso kooxda horyaalka hogaaminaysa ee manchester city taasi oo keentay in morino uu su'aalo ka keeno mowqifka qaar ka mid ah ciyaaryahanadiisa waxa uu yidhi haddii aad dareemaysaan cadaadiska ah inaad ku ciyaartaan halkan iska jooga guryihiina marka aan leeyahay guryihiinana ulama jeedo inaad garoonka timaadaan ee waxaan ula jeedaa inaad aqaladiina joogtaan oo aad ciyaarta tv-ga ka daawataan haddii aad dareemaysaan cadaadiska aad ku ciyaari kartaan kulamo garoonkiina iyo taageerayaashiina hortooda waxaan filayaa intaasi aanay sax ahayn dhinaca kale kooxda river balet ee river balate ee dalka argentina taageerayaal ka tirsan oo loo yaqaano maafiyada kubadda cagta argentina ayaa la sheegay inay ka dambaysay weerar lagu qaaday bas siday ciyaartooyda kooxda boko juniors ka hor kulankii kama dambaysta ee koobka libertadores oo lugtiisa labaad qorshuhu u ahaa in ay dhacdo maalintii sabtida ahayd balse dib loo dhigay saac sidoo kalena ilaa amar dambe la hakiim waxaana sidaasi shaaca ka qaaday duqa magaalada bonis ailes ee dalka argentina qaar ka mid ah ciyaartooyda kooxda boko juniors ayaa la dhaawacay markii daaqadaha baska la soo jebiyey islamarkaana ay soo weerareen taageeryaal ka mid ah kuwa kooxda river balet ayagoo ku sii jeeday garoonka kooxda river balet ee stadio monumental duqa magaalada bonis aires ee dalka argentina horatio rodriguez lareta ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi uu ahaa weerar aad gudasho ah oo ay sameeyeen taageerayaasha maafiyada ee kooxda river balet waxa uu intaasi ku daray in dhacdadani ay timid maalin kadib markii booliisku ay weerar ku qaadeen guriga nin lagu magacaabo bara baraba oo ah hogaamiyaha garabka rabshadaha ee kooxda taageerayaasha ah ee river balet kaasi oo la sheegay in gurigiisa laga soo helay lacag gaaraysa laba boqol iyo toddobaatan kun oo dollar iyo saddex boqol oo tikid oo loogu talagalay ciyaarta finalka ah duqa magaalada oo arrintaasi ka hadlan waxa uu yidhi dhibaatadu waa bara barava nin maafiya ah oo aargudasho ka samaynayay weerarkii boolisku ay ku qaadeen gurigiisa xubintii cayaarahana waa naga intaas
markana gabagabadii idaacaddeenaan kusii siqayna axmed cali sheekh mar kale aan ka codsado qodobkii warka ugu weynaa wararka ka imaanaya magaalada jowhar ee xarunta maamulka hiirshabelle ayaa sheegaya in maarayaha garoonka diyaaradaha magaalada jowhar uu xalay toogasho ku dilay xaaskiisa oo uur leh kadib markii ay murmeen sida ay v o a u sheegeen qaar ka tirsan dad derisla ahaa haweeneyda la dilay oo soddoniyo laba jir aheyd ayaa lagu magacaabi jiray jamiilo sheekh cali dilka marxumadda ayaa loo adeegsaday bastoolad ciidamada amniga ayaa sheegay islamarkiiba inay gacanta ku dhigeen eedeysanaha oo lagu magacaabo cali dheere dilka naxdinta leh ayaa kusoo beegmaya xili shalay ee xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan dembiyada iyo maandooriyaha ee u n o d c ay soo saartay warbixin sheegaysa in maalin walba caalamka lagu dilo ilaa boqol iyo soddon iyo toddoba haween ah kuwaas oo dilkoodana ay ka dambeeyaan xubin ka mid ah qoyskooda saraakiisha ammaanka gobolka ayaa sheegay in lasoo xiray ninka dilka geystay mahadsanid axmed markana gabagabada idaacadda ah heestaannu idiin soo qabanayno waa codka aamin afriik
naftaad hantide xanuunsan xanuunta ku qabtay qaraadsan hadimada kaalgacay la qaarsan naftaad hantide xanuunsan xanuunta ku qabtay qaraadsan hadimada kalgacay hadimada kaalgacay la qaarsan naftan xamide qabowsan cashaqu haleele khayaanisan habeen iyo dharaar ku haybsan hiragsan ifarsan hurdana wayway hurdana ka goodeen hawaysan hiragsan ifarsan hurdana wayway hurdana ka goodeen hawaysan naftan xamide qabowsan cashaqu haleele khayaanisan habeen iyo dharaar ku haybsan hiragsan ifarsan hurdana wayway hurdana ka goodeen hawaysan hiragsan ifarsan hurdana wayway hurdana ka goodeen hawaysan hadmaadigu odhan awraarsan daryeelka heli hagaagsan ideen iyo dhaqan hanaagsan igu iilin aroos sabaysan hirdoogsan hubaalsa habeensan xabiibi hanaadoo ihoysan hirdoogsan hubaalsa habeensan xabiibi hanaadoo ihoysan maadigu odhan hawraarsan daryeelka heli hagaagsan ideen iyo dhaqan hanaagsan igu iilin aroo sabaysan hirdoogsan hubaalsan habeensan xabiibi hanaadoo ihoysan hirdoogsan hubaalsan habeensan xabiibi hanaadoo ihoysan
codkaasi macaan ee fanaanada aamina afriik ayaa dhegeystayaal waxa uu gabagabo u yahay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada ah waxaynu aniga iyo falastiin ba idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgeli
ku heelan adigee hogaansan aramidu hadhayse heryaysan naftan laguure hibaysan kuheelan adigee hogaansan aramidu haraysearamidu hadhayse heryaysan naftaad hagratee isiibsan jacaylku hagaye waxuubisan kaa qadhi waydayee ku haysan afefsan fidaqsan hawadu way way hawadu rumaysee habsan hafefsan fidaqsan hawadu way way hawadu rumaysee habsan naftaad hagratay isibsan jacaylku hagaye waxuubisan kaa qari waydayee ku haysan hafeftan idaqsan hawadu way way hawadu rumise habsan hafeftan idaqsan hawadu